assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duurnimo ee raadiyaha cadaadow dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay la soo wareegayso maxbuus oo soomaaliya ugu xihan waddanka hindiya ciidamada xasilinta caasimadda muqdisho oo gacanta ku dhegay rag hubaysan oo ku sugan gudaha magaalada muqdisho dad khasaare geystay oo ka kacay kaalin shidaal oo ku yaalla degmada guraceel ee gobolka galgaduud lacago aad u fara badan oo ah lacagtii la diiday ee shilin soomaaliga ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dowladda kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ka digayso weeraro ka dhaca goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka gudaha waddankaasi dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in la mamnuucayo gawaarida cusub ee ku shaqeeya shidaalka shirkadda adhab oo qadka ka saaraysa barnaamijka falaash balayir layidhaahdo iyo wariye ka tirsan tifiga qaranka iiraan oo lagu dhaliilay inay xijaab la'aan wararka ku akhriso qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal warka duurnimo ee raadiyaha cadaadow
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaadow waa labada subaxnimo akooda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
waa tahay dhegaystayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha julaay sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka kusoo dhowaada warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado oo duhurnimadan idinla socodsiinayo anigoo ah xasan maxamed ismaan ciidamada xasilinta ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo ku guda jira howlaha xaqiijinta ammaanka ayaa maanta gacanta ku dhigay laba nin oo ku hubeysan bastoolado iyo hubka noocyadiisa kala duwan ciidanka ayaa labada nin waxa ay ka qabteen degmada wadajir ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda kaawagoday lagu magacaabo kadib markii labada nin oo dhar shacab ah watay hubna sitay ciidamada ah ay qabteen labada nin ayaa isku dayey in ciidanka iska caabiyaan islamarkaasina hubkii ay wateen ay uga horyimaadaan ciidanka xasilinta caasimadda muqdisho balse ugu dambeyntii ciidamadu ay gacanta kusoo dhigeen raggaasi iyadoona la sheegay in ciidanka raggaasi lagu soo qabtay hubka lala xisaabtami doono labada nin ee hubka lagu qabtay ayaa loo qaaday xarumaha baarista ciidamada si kiiskooda baaritaan loogu sameeyo maadaama iyaga oo hub wata ayna kadib dagaal sameeyeen warka duhurnimo ee raadiyaha cadaaduh ayaad maqlaysaan dhegeystayaal mawjada siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan ganacsatada magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo bandhigay lacag shilin soomaali ah oo dhowaan laga joojiyey in la isticmaalo deegaanada gobolka hiiraan dadka ayaa soo bandhigayay lacagtaasi iyagoona sheegay in lacagtaasi ay ku khasaareen ayna socon weysay kulan ka dhacay magaalada beledweyn oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan maamulka hirshabelle sida madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi cosoble iyo wasiiro ayay ku soo bandhigeen lacagtaasi oo ay sheegeen inay kala kulmeen dhibaato aada u xoogan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cosoble oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in maamulka puntland ay ka doonayaan magdhow maadaama lacagta faalsada ah ay uga timid deegaanada puntland madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan aqbali doonin in la dhibaateeyo ganacsatada gobolka hiiraan dhowaan magaalada beledweyn ayaa waxaa ka dhacay sicir barar xooggan kadib markii la diiday lacagta shilan soomaaliga ah oo dadku ay aada u isticmaali jireen waxaad maqlaysaan dhegaystayaal warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu eedeeyey horinta dagaalka dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhaceeyey deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud balse kadib markii culummada iyo dadka deegaanka ay arrintaas u istaageen joogsaday inkastoo xaaladda deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud ay maalmahan deganeed balse dhowr maalmood oo sii horreysay ee dagaallo ka qarxeen dagaaladaasi u dhexeeyey ciidamo la sheegay inay taabacsanayeen ahlu sunna waljamaaca iyo maleeshiyaha deegaanka ah ayaa waxaa ka soo baxaya warar sheegaya in dagaaladaasi ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland sida ay sheegeen odayaal ku nool xeraale nabadoon cabdiqani sheekh yuusuf sheekh ibraahim oo waraysi siinayay warbaahinta muqdisho ayaa sheegay in dagaalkaasi uu dhexeeyey laba maleeshiya beeleed kuwaasi oo markii dambe ay ciidamo kala dhex galeen ahlu sunna waljamaaca balse ay arrintaasi soo kala dhex galeen rag ka tirsan galmudug sidoo kalena ay ciidamo iyo hub u soo direen sida uu odaygaasi hadalka u dhigay laba laba beelood oo deegaankaana isku dhacday ee maamulka ahlu sunnana waaba joogay ayagaa waxay dalbadeen beelahaas isku dhacay baa waxay dalbadeen in ay ciidan badan loo keeno oo kala dhex gala lana kala guro oo taladooda ay gasho ahlu sunna waljamaaca ciidanna soo kala dhex dhigto ayaa labadaas beelood oo labaduba ahlu sunna ahaayeen dalbadeen ahlu sunna ciidanna waa usoo dirtay dalabkoodii bay ka yeeshay madaxna waa usoo dirtay kala gurta sidaa markay joogto ayaa waxaa ka hoos kacay dad galmudug ah oo galmudug soo dirsatay kabacdina aad bayba usii weynaysay buunlaankii oo waxay jirta inay keeneen ilaa shan dhaashiike iyo ilaa labaatan bkm oo dhowdhow iyo ilaa afartan kun oo oo rasaasa ma garata haye
sidaasay yeeleen wax kastana waa soo direen waxaa kaloo iyaguna dadkaa sidahaya dad dowladda federaalka ka tirsan sida xeerlaaliyaha guud oo axmed cali daahir ah oo dadka meeshaan dega la sheegta beelaha meeshaan dega isim la sheegta oo ay isku been yihiin aad iyo aadna dan siyaasadeed oo guracan uga leh asaga iyo nin kale oo asaguna beelaha ku jira oo cabdullaahi carab la yidhaahdo xildhibaan federaalkana ah labadaa nin iyo wixii lamida ayaa aada u sidahaya dadkan waxayna ka leeyihiin dan siyaasadeed iyo sidii ahlu sunna meeshaan looga takhallusi lahaa oo ay uga bixi lahayd oo dadkuwooda oo taageersan ayaga ay halkaa loogu beeri lahaa dhibaatada jirta labadaa meelood bay ka socotaa dhibaatadu halkaasay ka socotaa
sidoo kale waxauu hadalkiisa intaasi ku daray in dagaalka dadka horinaya uu ka mid yahay xeer ilaaliyaha qaranka soomaaliya axmed cali daahir iyo xildhibaan cabdulaahi carab oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya dhanka kale xiriiro kala duwan oo warbaahintu la sameysay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed si arrimahaasi wax looga weydiiyo ma suuragelin warbaahinta in la helo weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal warka duhurnimo ee idaacadda cadaado mawjada siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ayaad nagala socotaan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay la soo wareegeyso siddeed iyo toban maxbuus oo ku xiran waddanka hindiya qodobkani caashe cukaash ayaa soo koobaysa
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay wado qorshe ay kula soo wareegayso xafiis ka mudan boqol iyo sideed iyo toban qof oo ku xiran dalka hindiya waxa uu sheegay in dhowaan dalka hindiya ay gaari doonaan xeer ilaaliyaha qaranka iyo wasiirka cadaaladda soomaaliya si ay usoo qaadaan maxaabiistaas wadani mahdi ayaa sidoo kale tilmaamay inay dhowaan sidoo kale muqdisho loo soo wareejin doono maxaabiis soomaaliyeed oo ku xiran jasiiradda shishalis dowladda soomaaliya ayaa intii ay jirtay ku guuleysatay inay soo dayso maxaabiis soomaaliyeed oo ku xiran dalka itoobiya muddo fara badan maxaabiis soomaaliyeed oo ku xiran dalka hindiya ayaa la kulmay dhibaatooyin xoogan waxaana badankooda loo haystaa falal burcadbadeednimo waxay dowladdu ay sheegtay inay muddo ka yar sanad dhammaan maxaabiista ku xiran dalalka caalamka muqdisho la keeni doono waa ay mahadsan tahay wariyaha iyaga caashe cukaash dab ayaa ka kacay kaalin shidaal oo ku yaala degmada guriceel ee gobolka galgaduud wararkii naga soo gaaraya magaalada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in dab uu goordhow ka kacay kaalin shidaal oo ku yaala degmadaasi dab shabaabka ayaa la sheegay in kaalinta uu ka kacay ay ku taallo goob muhiim ah oo ka agdhow yihiin guryo badan oo ay degan yihiin dad shacab ah dadka oo socday muddo saacad gaaraysa ayaa aysan suurtogelin in la baktiyo xilligaasi cabdinuur oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan maamulka ahlusunna kaalinta gubanaysay ayaa ku taalla kasoo horjeedka saldhigga booliska degmada gurceel ee gobolkaasi galgaduud waa tahay dhegeystayaal wasiirka arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa la kulmay safiirada midooda yurub mar kale qodobkan caashi xukaash ayaa eegeysa wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa la kulmay safiirada midooda yurub fadhiya soomaaliya safiirada midooda yurub fadhiya soomaaliya ambasador loranso kulankan waxaa wasiirka ku heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda mudane maxamed abukar wasiirka iyo safiirada ayaa intuu kulankoogu socday kuwada hadlay sidii ay u taageeri lahaayeen hanaanka dib u eegista dastuurka wasiirka cabdi xoosh ayaa ugu horeyn midooda yurub uga mahad celiyey taageerada ay siiyaan dowladda soomaaliya dhankankale waxa uu ka codsaday in wasaaradda lagu garab istaago howlaha ay dadka soomaaliyeedu hayso midooda yurub waxa ay door weyn kasoo qaateen guulaha ay soomaaliya ka gaartay dhismaha dowladnimada iyo xoojinta amniga waanan uga mahad celinaynaa sida ay noo garab istaageen waqtiyadii adkaayeena soo maray dhinaca kale waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu garab istaagtaan geedi socodka dib u eegista dastuurka ee dhowaan dalka ka bilaabmaya ayuu yiri wasiirka safiirada ayaa dhinacooda aada u soo dhoweeyey islamarkaana bogaadiya howlaha iyo la tashiyada baaxadda leh ay wasaaraddu muddooyinkan waday waxaana dhiirigelisay in lasii xoojiyo waxay safiiradu waxay ballan qaaday inay si buuxda u taageerayso dib u eegista dastuurka ugu dambeyntii wasiirka ayaa uga mahad celiyey safiirada siday uga go-an tahay inay wasaaradda taageerto iyo guud ahaanba hay-adaha dowladda
waa tahay waa imaasan tahay caashe xukaash wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka saxiixay bangiga adduunka lacag gaaraysa hal milyan oo loogu talagalay dadkay abaaruhu ku saameeyeen soomaaliya qodobkan waxaa eegaysa waryahayaga saarakiin wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa kulan xafiiskiisa kula qaatay wafdi ka socday bangiga adduunka uu hogaaminayey madaxa bangiga adduunka u qaabilsan soomaaliya kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray horumarinta hanaanka maamul maaliyadeed ee dalka kor u qaadista taageerada bangiga adduunka uu siiyo soomaaliya iyo sidii deymaha looga cafin lahaa sida uu sharaxay wasiirka maaliyadda soomaaliya wasiir beyle ayaa sheegay in wafdiga uu la kulmay ay ka wada hadleen kor u qaadista taageerada bangiga adduunka iyo sidii soomaaliya loogu cafin lahaa deymaha wasiirka maaliyadda ayaa saxiixay lacag gaaraysa hal milyan oo dollar oo bangiga adduunka uu ugu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo dadka kale ee danyarta ah waxa uu xusay inay muhiim tahay in bangiga uu xoojinayo taageerada soomaaliya uu siinayo dowladda soomaaliya ayaa wado qorshayaal kala duwan oo lagu horumarinayo hanaanka maaliyadda soomaaliya
waa tahay dhegeystayaal iminkana haddaan eegno qodobada wararka caalamka wariye ka tirsan tv-ga qaranka iiraan ayaa lagu dhaliilay xijaab la-aan gabar ka mid ah wariyaasha ka howlgalaa waa tv-ga qaranka iiraan oo lagu magacaabo asaadi nimradi ayaa waxaa si kula loogu cambaareeyey baraha bulshada cambaareynta ka dhanka ah asiida nimradi ayaa timid kadib markii uu soo baxay muuqaal muujinaya wariyahan oo cabaysa khamri islamarkaasina aan xijaabnayn xilli ay fasax u joogtay dalka switzerland cabidda khamriga ayaa waxa ay mamnuuc ku tahay diinta islaamka sidoo kale iiraan waxaa mamnuuc ka ah in khamri lagu cabo gudaha wadankaasi islamarkaana waxaa sharci ah in haweenka ay xirtaan xijaabka nimraadi ayaa aada loogu yaqiinay inay xirato dharka muslimiinta waxayna ahayd gabar xijaaban asiida nimraadi ayaa mar lagu soo daabacay wargeeska fatan imruus iyada oo xiran xijaab waxaana cinwaan looga dhigay alla ayaa mahadle waxaan xirtaa xijaabka dadka isticmaalo baraha bulshada ayaa waxa ay haweeneydan wariyaha ah ku tilmaameen in ficilkeeda uu yahay mid munaafiqnimo ah asiida nimraadi oo ka jawaabaysa eedeymaha loo soo jeediyey ayaa muuqaal kale oo ay soo dhigtay baraha bulshada waxa ay sharaxaad ka bixisay sababta aysan muuqaalkaasi u xijaabanaynin waxa ay sheegtay dadka muuqaalka la baahiyey kula jira inay ahaayeen dad ka mid ah qoyskeeda oo aan sharciyan loo baahnayn ama ay tirahday ay cari tahay inaan xijaab lagu ag qaadan waxay sharaxaad ah kama aysan bixinin arrintan ku saabsan cabitaanka khamriga ah oo muujinayay oo kasoo muuqatay baraha bulshada iyadoona haweeneydaasi ay sheegtay arrintaasi inay ahayd arrin aysan ku talagelin balse sawiradaasi ay ku gashay waddanka switzerland xilliga ay fasax ahayd ee la gashay keliya ah qoyskeeda ugu dambeyn dhegeystayaal shirkadda lagu magacaabo adhab ayaa qadka ka saareysa barnaamijka flash blayerka la yirahdo sida ay shaacisay shirkadda adhab system waxaa la qorsheynayaa in qadka laga saaro barnaamijka muuqaalada lagu daawado ee flash blayer marka la gaaro laba kun iyo labaatanka aaladan ayaa waxay ahayd tan ugu wanaagsan ee sida baahsan dadku u isticmaalaan marka ay daawanayaan muuqaalada iyo weliba marka ay dheelayaan ciyaaraha kombyuutarka ay ku adeegsadaan sida shaxda oo kale iyo geemiska noocyadiisa kala duwan balse barnaamijkan ayaa waxaa loo jeediyey eedeymo ballaaran sababtuna tahay daldaloolo loo yeelay islamarkaasina faa'iidooyin darro la sheegay inuu ku soo baxay barnaamijkani waa tahay dhegeystayaal intaasi waxaan ku ekeenayaa duhurnimadan maanta ah war wixii dalkay daafaa caalamka naga soo gaaray akhyaartana dhegeysatay tan iyo intaan dib ugu kulmi doonno warkan midka xiga waa xasan maxamed cismaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaano allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu